magaalada boosaaso ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo masjidka khaalid bin waliid kaasi oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey munaasabada lagu daahfurayo masjidkan ayaa waxaa ka qayb galay culimo udiin guddiga masjidka dhalinyaro iyo xubno ka socday degmada boosaaso qaar ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka khaalid bin waliid ayaa ka warbixiyey marxaladaha uu soo maray dib u dhiska masjidkan iyagoo uu sheegay inuu masjidka qayb ka mid ah qabyo ay tahay islamarkaana loo baahan yahay in laga qayb qaato dhismaheeda waxaan u malanayaa waa qabyo waa u wada jeedaan xoogaa waxaan ugu kalifay furitaanka ama hadda ama bisha khayrka badnay soo gashay in maaragtay la furo baan ka fursan weynay mixraabkan waa dhiman yahay gadaasheenna waa u jeedaan kor shaqooyin badan baa ka dhiman dhinaca dibadda gadaala waxbaa ka dhiman mas-uuliyadda dumarka waa dhiman yihiin marka insha allah waxaanu jeclaysanay maaragtay si bishaas rabadaan looga faa'iidaysto inaannu si kumeel gaara u sii furro haddii ilaahayno iyadu horta waa intaas wixii shaqada qabyada ah intaasaa ka dhiman lacag labaatan kun oo dollara lagu leeyahay masaajidka oo shaqadaa dhimanaya markaan isku qiyaasnay lacagtaana insha allah waxaan rabnaa caawa inta meesha joogtaa inay ka qayb qaadato oo inta badan bixiso haddii ilaahay idmo dhulka in masaajidka la dumiye sababta u ahayd farxiyo faarax cilmi ilaahay subxaana wa tacaala gabadha waxaan u baryaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala maalkeeda iyo awlaaddeeda alla u barkeeyo ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka alla u saaro ilaahay subxaana wa tacaala jannada alla uu kaga waraabiyo cadaabkan alla subxaana wa tacaala uu kaga koriyo ayaan ilaahay subxaana wa tacala uga baryaynaa insha allahu tacaala weli waxaan ku dhex jirnaa kelimadaheenii biidn illahi tacaala waxaan ka codsanayaa culimmada insha allahu tacala ayaan u gudbayaa kelimaadkoodii oo ah man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljann ee aad bayna arrintaas dadka islaamka ugu dadaalaan ilaa aad moodda inayna meel kaleba u arkin in ajir laga helayo ilaa masaajidka mooyeen mar baa laga yaabaa masaajidku inuu ka ajirbato malcamaddii qur-aanka lagu baranayey meelo kale maxaa yeeley masaajidadii waa badan yihiin oo looma baahno ee kuwanaa loo baahan yahay marka in masaajidada dhismahooda laga qayb qaato oo lagu dadaalo waa u dardaalaya muslimiinta waxaa kale oo iyadana la rabaa masaajidkii markuu dhismo waxaa loo dhisay masaajidka in la camiro sida rabbigeenu yidhi innamaa yacmuru masaajid allah man aamana billaah in masaajidka la camiro oo lagu camiro salaad in lagu tukado oo lagu camiro ilaahay subxaanahu kitaabkiisa lagu akhriyo oo lagu camiro duruus in lagu akhriyo oo lagu camiro in masaajidkii uu noolaado oo khayr ku noolaado waxaa kale oo la rabaa masaajidkii markii la dhiso oo la camiro in laga warqabo masaajidkii oo masaajidku dadka de masaajidada gacanta ku hayaa oge kharash aad u badan buu u baahan yahay waxaa laga yaabaa bil walba lacag badan buu rabaa marka masaajidada waxaan aad u dardaarmayaa in awqaaf loo sameeyo masjidkan ayaa muhiim u ah bulshada ku nool magaalada boosaaso kaasi oo ay kaga faa'iidaysan doonaan gudashada bisha barakaysan ee ramadaan